bsm illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamadi wclى aalihi وaasxaabihi ajmaciin ama bacd qaala اlimaamu abu dawuud sulaymaan bnu اlashcaf asijistaaniyu raximah اllahu tacaala أwalu kitaabi اtarajul ziinadii iyo shallaysigii axkaamteeda kii uu kitaabka ahaa awalkiisii weyaan meeshaan kitaabu tarajul marka abu daawuud kitaabu ziina oo kale ayuu u jeedaa ahaana uu isticmaalayaa alimaamu الnasaa'i libaaska iyo wixii ku tacalluqo ziinada oo dhan kitaabu ziina ayuu wadageliyey imaamu اlbukhaarina kitaabu libaas ayuu kitaabaystay ziinadiina waa dhexgeliyey abu daawuudna kitaabu libaasna gaar buu u qoray kitaabu tarajulna baab kale kitaab kale ayuu ka dhigay marka kitaabu tarajul waxay ka dhigan tahay kitaabu ziina oo kale qaala alimaamu abu dawuuda raximah اllahu tacaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa yaxya whuwa bnu saciidin alqaطaan can hishaam bni xasaan wahuwa alqurduusiyu can ilxasan huwa bnu abilxasan albasriy can cabdillaahi bni muqafalin qaal nahaa rasuulu اllaahi salى اllahu alayh ali wasalama nebigu wuxuu reebay can اtarajuli shallaysigii ayuu reebay ruuxu inuu shallaysto ayuu reebay ilaa hibban tooka tooka maahane ilaa hibban kaltan ma ahane alhibbu macnaha waxay tahay inuu shallaysigii kaltan u yeelo kaltan oo yacni maantoo kale markuu shallaysto berri ounan shallaysanin berri dambe shallaysto ayb macnaha laga wadana waxay tahay qofku haddii uu noqdo qof isaga uun tintiisa iyo jirkiisa uun ka fakero wuxuu dhuminayaa marka inuu ka fakero wixii ilaahay u abuuray oo ahayd inuu allah subxaanahu watacaala caabudo ayuu markaa ka tegayaa si aynan marka sidaa u dhicin ruux un isku mashquulo oo mubaalaqo isaga un markaa yacni isku xeel dheeraado waa inuu marka sidaas iska ilaaliyo isagu markaa aad ugu xeel dheeraanin waxyaabahaas oo kale haddana xadiid kaleu keeni doonaa abu daawuud oo nebiga inuu aad tintiisa ugu dadaali jiray shay uu ku faajofaajoodo yacni tintiisa inuu aad ugu dadaali jiray labada xadiid marka culammada waxay ku jamciyeen kanna wuxuu diidayaa mubaalaqada xeeldheeraanta badan midkaas kalena wuxuu diidayaa in laga tagana maahan shanladiio qofkii uu noqdo qof basaasan isaga dhanna lama rabo ayb marka macnahaas waa marka xadiidkan uu tilmaamaya qaala xadaثna الxasan بnu عaliyi wahuwa abu caliyin الkhalaal alxulwaani qaala xadaثna yزيid wbnu zurayc qaala أhbarana اljurayriyu can cabdالlahi bni buraydaةa ana rajula min أصxaabi الnabiyi salى اllahu عalيh ali wasalam raxala ilىa fadaalata bni cubayd ayuu aaday oo yanii u rartay oo xaggiisa ayuu u safray wa huwa fadaalo oo bimisra yanii masar amiirka ah fadaalo oo markaa masar madax ka ah ayuu u wafdiyey oo u tegey faqadima calayhi wuu u galay ay faqadima arajulu ninkii baa galay asaxaabiyu ee saxaabiga ahaa calayhi calaa fadaalata buu u galay faqaala waxa uu yidhi amaa innii anigu lam aatika kuuma imaanin zaa'iran inaan iska kaa soo booqdo walaakinnii samictu ana wa anta laakiin ani adiga waxaan maqalnay xadiidan min rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam xadiidaan nebiga ka maqalnay rajowtu waxaan rajeeyey an yakuuna cindaka agtaada minhu xadiidkaa xaggiisa cilmun cilmi inuu kaaga sugan yahay xadiid aan malaynaya yacnii adiga inaad cilmi u hayso oo aniga adiga aan isla maqalnay ayaa jiro kaasaan kuugu imid taa marka waxaad dareemaysaa saxaabadu inay cilmiga ahmiyad weyn siinayeen oo nin wuxuu gurigiisa uga soo tago magaaladiisa uga soo tago oo meel kale uu u yimaado waxay ahayd mas'alo ama xadiid cilmiga uu faa'iidaysto jaabir bnu cabdillaahina waa ogtihiinoo hal yacnii bil in loo socdo oo kale ayuu xadiid waaxida oo u safray oo safar uu u aaday arrimahaasna marka qisaskooda iyo waxaa aad uga sheekeeyo alimaam khaiib albaqdaadi kitaabkiisa layidhaha alrixlatu fii طalabi اlxadiid rixladaas marka wuxuu ka soo bilaabay ambiyadii wakhtigoodii ilaa iyo wakhtiyo dhexe ee nebiyullaahi muusa markii uu safray oo khadir uu aaday si wax uga barto iyo wixii ay ambiyadu dhib u maraayeen cilmiga iyo dadkii iyaga ka dembeeyey marka saxaabadii iyo iyaguna say ugu dadaaleen iyo qisooyinkoodii ayuu ka sheekeeyaa kitaab marka aad qofka daalibu cilmiga himadiisa badinayo si walbood adiga u dadaasho waxa aad dhiibaysaa waa wax yar waxaa helaysaana wax aad u badan waay cilmiga marka shanigiisu aad buu u weynyahay ayb ninkaa marka wuxuu yidhi ani adiga xadiid aan maqalnay ood cilmi u leedahay aan malaynayo ayaa jiro qaala waxa uu yidhi maa huwa oo waa maxay kaas qaala waxa uu yidhi kadaa wakadaa kaa iyo kaa waaya xadiidkaas iyo kaas qaala waxa uu yidhi famaa lii araaka shacitan saxaabigii baa dhahaya famaa lii araaka maxaan kuu arkayaa aniga shacitan inaad basaasan tahay wa anta adiguna amiiru اlardi magaa dhulkan aan joogno masarana aad amiir ka tahay adoo dhulkan amiir ka ah maxaa u basaasan tahay buu leeyahay qaala inna rasuula اllahi salى اllahu عalayh ali wasalam wuxuu yidhi rasuulka kaana yanhaana wuu naga reebi jiray can kaiirin wax badan oo min alirfaahi yacnii isqurqurxin tiro badan ah alirfaah waa tarafuh raaxaysiga tirada badan nebigu in badanoo ka mida waa naga reebaye qaala famaa lii laa araa calayka xidaa'an maxaa ii sugnaaday oon kugu arka aanan kugu arkaynin adiga korkaaga xidaa'an kab waana cagacaddahaye maxaa dhacay buu leeyahay qaala waxau yidhi fadaala kaana الnabiyu salى اllahu عalayhi waaalihi wasalama nebigu wuxuu ahaa ya'murunaa inuuna amraayo an naxtafiya inaan cagacaddaanno axyaanan wakhtiyada qaar kolalka qaar nebigu wuxuuna amri jirayba cagacaddaan inaan iska soconno oo yacnii aan kaba wadanin ayb marka sidaana wuxuu u yeelayaa tawaaduc waa la jebinayaa iyaga marka waxaan hadday kaa bataan ziinada iyo quruxda iyo waxaa laga yaabaa inaad nooc takaburo oo iska kaa galo marka si aynan sidaas u dhicin qofku inuu tawaaduco oo hoos isu dhigo oo waxa uu ka fakero ama uu ka walwalaa ay tahay aakhiro siday u badbaadaan laakiin hadday tahay adduunyada isqurxi gaalada wax ka wax yacnii madharkooda kore wax ka qurxin badan ma jiro daakhilkooda hoosena waa baaba mar haddii qalbigu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka maran yahay waa baaba'san yahay waana kharaab guri sidaas oo kale ah ayb marka qofka mu'minka madharkiisa kore keliya inuusan ka fakerin ee baatinkiisana uu ku dadaalo ayb yaa marka la faraya mararka qaar marka sidaan ayb marka yacnii in sidaas marka caddaan qofku inuu axyaanan iska soco karo xadiidku wuu tusayaa ziinada in lagu mubaalaqoodana waa reebaya aad loogu xeel dheeraado qofka maanta dhan madaxiisa uu shanleeyo maanta dhan uu yacnii kabihiisa uu maanta dhan luujiteeyo uu ku dadaalo iyaga uun waxyaabahaas inuu ka mashquulo uu ku mashquulo wixii kale yaa wanaagsan ayb qaala xadaana bnu nufayl marka xadiidkan nasaa'i wuxuu wariyey isagoo meeshaan anna rajulan yuqaalu lahu cubayd nin cubayd la yidhaahdo tuxfat اlashraafka abulxajaaj ilmizi waxa uu yidhi cubayd waa wahmi buu yidhi ee waa fadaalatu bnu cubayd marka xadiidka isagu wuxuu ka dhigay nasaa'i min riwaayati fadaala min riwaayati cubayd cubaydkaasuna ma jire waxa xadiidka leh ee musnadkiisu uu yahay waa fadaalata bnu cubayd fadaalata bni cubayd qaala xadaana bnu nufayl qaala xadaana moxamed bnu salma wahuwa alxaraaniyu albaahiliyu can moxamed bni isxaaq can cabdillaahi bni abi umaamata can cabdillaahi bni kacbi bni malik can abi umaama qaala dakara asxaabu rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalama nebiga asxaabtiisii waxay sheegeen yowman maalin cindahu isaga agtiisa addunyaa bay ku sheegeen adduunyo faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalama nebigu waxa uu yidhi alaa tasmacuun war miyaydnan maqlaynin alaa tasmacuun miyaydnan maqlaynin ina albadaadata basaasnaanta min aliimaani iimaankay ka mid tahay ina albadaadata min aliimaan yacnii wuxuu u jeedaa attaqaxulu attaqaxulu attaqaxul waa didu tanacum weeyaan wataqaxulu alyaabisu اljildu asayi اlxaal waa qofka korkiisu qallalan yahay xaalkiisuna jiljilec uusan ka muuqanin oo korkiisu yacnii raaxaysi badan uusan ahayn ayb xadiidkan ibnu xajar wuxuu yidhi xadiidun saxiix waa xadiid saxiixa weeyaan macnaha uu tilmaamayana waxay tahay kii kuwii hore iyo kan waxaa lagu jamcinayaa badaadada heer qofku yacnii lala yaabo uu noqdo qof mashhuur ku noqdayoo indhuhu dadka ku taagayaanna lama rabo mid tarafuh iyo nicmaysi fara badanna qofka uu ka muuqdana ma la rabo dhexdhexaad inuu qofku ku dadaalo ayb qaala abu daawuud huwa abu umaamata bnu saclabata alansaariyu weeyaan baabu maa jaaءa fi istixbaabi الطiibi baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay jaa'a yimid fi istixbaabi الطiibi barafuunka iyo uduga sunnanimadiisa wixii ku yimid qofka inuu is-udgiye yani qaala xadaثanaa nasr bnu caliyin huwa aljahdamiyu qال xdثna أbو أحmed whuو الزubayriyu عan شhaybاn بن cabdالرaحman whuو النaxwiyu شhaybاn بن cabdالرaحman النaxوي عan cabdاللaahi بن الmkhتاar عan muسى بن أنس عan أنس بن mالك qاal kaanت للنبiي slى الlaه عليه aلي وsلم nebigu wuxuu lahaan jiray oo u sugnayd sukatun nooc barafuun ah nooc udug ah ama sukatun weel ou ku shubto uduga iyo barafuunka ayb labada macnoba waa lagu sheegay fatxulwaduudka sindi wuxuu leeyahay sukatun waa bidammi watashdiid kaafka oo la shido siinka oo la godo sukka la yidhaahdo waa darbun min aطiib ayuu yidhi nooc barafuunka ka mida waxaa kaloo layidhi qiila huwa macjuunun min anwaaci اطiib wax yacnii la shiiday oo markii hore wax yacnii inta la shiiday cajiinkii oo kale sidiisii noqday macjuun ah oo qofka uu tiranaayo korkiisu marsanaayo ibnu raslaan waxa uu yidhi qaala اlmundiriyu yaxtamilu an yakuuna الsikatu wicaaءa الطiibi waxaa laga yaabaa baro ayb sukada marka labadaas macnaa lagu macneeyey macno darbun min الطiib macnaha kalena wuxuu leeyahay wicaau الطiib barafuunka weelka lagu shubto ayaa la yidhaha labada macnona wuxuu tusayaa nebigu weel uu barafuunka ku shuba jirow lahaa marka la yidhaahdo iyo nooc barafuunnadii ka mida ayaa u ooli jirayoo uduga ka mida labada waxay tusayaan inuu ku dadaali jiray ayb macnihii marka sunnanimadiisuna xadiidka waa laga fahmayaa maadaama nebigu weelkiisu uu guriga u ooli jiray ayb kaanat lilnabiyi sala اllahu calayh ali wasalama sukatun nebigu weel ama nooc diib ah ayuu lahaan jiray yatadayabu minhaa ou ka diibaysto oo udugii iyo barafuunkii uu ka marsado ayuu lahaan jiray baabun fii islaaxi shacari tintii hagaajinteeda wixii ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay qofku inuu timaha hagaajiyo tintiisii qaala xadaثna sufyaan bnu daawuud sulaymaan bnu daawuud almahriyu qaala akhbarana bnu wahbin qaala akhbaranii bnu abi الzinaad can suhayl bni abi صaalixin can abiihi wahuwa abu saalix aلzayaat can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalيh ali wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi man kaana lahu shacrun tin qofkay u sugnaatay oo tin leh falyukrimhu tintiisa ha maamuuso oo ha karaameeyo tintiisa xaafidku fatxulbaariga wuxuu ku yidhi waqad akhraja abu daawuud bisanadin xasan can abi hurayrata markaasuu xadiidkan sheegay marka xadiidkan sanadkiisu waa xasaniyey alxaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuuna tusayaa marka tinti in la hagaajisto oo marka xadiidkan iyo kii hore seen loo jamcinayaa yacnii waxaa la rabaa tintaadii inaad karaamayso ood hagaajiso ood saliid mariso ood shanlayso bxayثu aynan ku gaarsiinaynin inaa iyada un ku mashquul tahay midkii horena mubaalaqaduu diidaayey midkanna wuxuu diidayaa in laga tagaba tinta oo sideeda inta lagu daayay intay qallasho oo qofkii tintiisii dhammaa ay kala tagtagto ama ay noqoto in jir gasho iyo waxyaabahaas waa waxa la diidaya ayb marka madaxii halla karaameeye halla dhaqatintii waxyaabaha saas w ayb labada xadiid marka saasay ku jamciyeen culamaau ulxadiid badankood baabun fi اlkhidaabi lilnisaa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi اlkhidaabi cirada doorinteeda oo udeyg iyo waxaa lagu dooriyo oo lagu dooriyo waxaan u jeedaa xinno iyo wax lamida lagu dooriyo linnisaa'i naagaha marka yacnii ay dooriyaan xukunka caddayntiisiibuu u baab yahay alkhidaabu takyiiru lowni shaybi ra'si cirada madaxa ka soo baxdo midabkeeda oo la beddelo ayaa khidaab la yidhaahdaa walixya iyo garka cirada ka soo baxdo doorintooda ayaa khidaab la yidhaahdaa khidaabka waxa lagu doorinaya marka ama waa cilaan ama waa katam xinno ama katam ayb halkan marka abu daawuud isaga tarjamadiisu waxay tahay alkhidaabu linnisaa'i naagaha muxuu u yahay ayb xukunka marka naaguhu inay sidaas yeelaanoo madaxooda ay dooriyaan ama ay cirada ka bedelaan ay ka dooriyaan see waaye marka xukunkaasi طيب قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن علي بن المبارك قال حدثتني كريمة بنت همام أي إيشيكت أن امرأة هويني أتت عائشة بيؤتمد فسألتها وحي سؤاشي عن خضاب الحناء حنها علانك عرك دورين تيسا أما مرسشديسي سؤاشي فقالت وحي تري لا بأس به لب لها walaakinii akrahuhu laakiin anigu waan nacayaa bay tidhi kaana xabiibii sala allahu calayhi waaalihi wasalama kii aniga aan jeclaa waa nebigee yakrahu wou nici jiray riixahu urkiisa urkiisa ayuu dhibsan jirayoo nebigu uu nici jiray ayb marka waa nacayaa bay leedahay marka waxaa laga qaadanayaa marka laa ba'sa bihi xukunkii xinnaha ayay ku caddaysay kaana yakrahu riixahuna waa macno kala ee nebiga calayhi salaatu wasalaam cirada in lagu dooriyo cilaan maahan wax uu karaahaystay cilaanka urkiisa waayo waana wax baab mas'ale wax kale oo isagu yacnii aan ahayn jiho kale ayaa karaahadu ay ku dhacaysaa jihadaasuna waa urka ee maahan yacni marka isaga in la diidaayo maaha ayb qaala abu daawuud tacnii waxay u jeedaa khidaaba shacri ra'si madaxa tintiisa oo la bedelo oo midab kale loo yeelo xinno lagu bedelo axaadiid badan baa marka waxay sunnaysay in cirada la dooriyo axaadiid fara badan baa tilmaamaysa cirada in la bedelo axaadiidtaas marka tilmaamaysa cirada bedelaaddeeda tilmaamayso waxaa qaarkood ay ka dhigaysaa rasuulka sala allahu calayh waali wasalama inuu isagu yeeli jiray uu amray in la dooriyo cirada oo aan layska laysku shabihin yahuudda oo yahuudda iyada ayaan doorinin cirada ma bedelaan iyaga buu yidhi cirada marka bedela ayb macnaha marka haddii la qaato maadaama ay ku jirto mukhaalafatu اlkufaar oo gaalada lagu khilaafaayo sunno waa marka cirada oo la dooriyo lagu dooriyo xinno ama lagu dooriyo katam waa sunno maadaama yahuud lagu khilaafayo culimmadii salafka waxaa ka mid ahaa marka ha la dooriyo ciradii laakiin maxaa lagu doorin karaa wax kasto marka laga reebo madowga madowgii baan isaga lagu doorin karin waxaan ma iska demisaan ama meesha kaga tagtaan ayb marka wuxuu leeyahay qaar marka salafkii ka mid ahaabaa marka iyagu waxay ruqseeyeen madowga madow intii aan ka ahayn waxaa sunnaa in lagu bedelan karo xinnaha iyo katamkaana afdal ah oo aad u sii fiican amaa madowga isaga in lagu beddesho xadiidkii abubakar aabbihii marka nebiga loo keenay isagoo yacnii ciradiisu boosh cad ay tahay waa kii yidhi hayiruu haada shayba ciradan dooriya wajannibuuhu sawaad madowgana ka dheereeya madowgii marka waa la reebo xadiidkaasaa tusaya ibn abi caasim kitaabuu ka alifay la yidhaha kitaabu اlkhidaab khidaabka iyo axkaamtiisa iyo waxa ku soo arooray buu kitaabka qoray ibnu xajar siduu sheegay wuxuuna ku tegay ilaa jawaazi sawaad madowgu inuu bannaan yahay ayb wuxuuna ishaaray qisada abubakar aabbihiisna wuxuu ku jawaabayo uu yidhi waa qofka ciradiisu ay aad u daran tahayoo boosh cad ay tahayoo bashic ay tahay nacam oo haddii uu qofkaas yacnii madow ou mariyo isaga tintii oo dhan ay wada madoobaanaysa wa amaa qof tintiisu aysan aad u madoobayn wuxuu leeyahay maya iyada madowgu xaaraanka ma ahan buu yidhi nacam ayb taas marka sidaasuu u towjiihiyey middan kale xadiidka ibni cabbaas uu yidhi yakuunu qowmun yakhdibuuna biاsawaadi laa yajiduuna riixa aljanna nebigu sal ll slam wuxuu yidhi dad baa jiri doono madowga ayay tinta ku doorin doonaan jannada kuwaasi ma carafsanayaan xadiidkaas marka wuxuu leeyahay ibnu abi caasim macnihiisu waxaa weeyaan dad noocaasa inay jiri doonaan unbuu nebiga sheegeen madowga xugun uma ahani waxay naarta ku galeen ama jannada ay ku yacnii aanay carafteeda ku helaynin inay madowga tahay xadiidka kuma cadduu yidhi nacam dad un axwaashoodu sidaa noqon doonto unbuu tilmaamaya waa khabar xadiidka amarna kuma jira nahyina kuma jiru yidhi nacam ayb labadaas ta'wiilna waa laba ta'wiilo baciid ah ayb maxaa yeelay in jannadii laga reebo wasfigaanna la sheego maa laa yacni buu noqonaa marka wasfiga inuusan wax macnaaba lahayn baa ka soo baxaya marka ta'wiilkaas waa laga fiican yahay labadaas buu sheegay calaa kullin xaafidkuna waxa uu yidhi wamaa qaalahu khilaafu maa yatabaadaru min siyaaqi alxadiiثayn labada xadiid waxa ka soo muuqdo oo siyaaqooda ka daahirayo ayuu yacnii uu khilaafsan yahay buu yidhi warkaas uu sheegay ahlu cilmiga qaarkoodna waa karaahay dheheen taxriim ma gaaraayo waxaa ka mid ah alxaliimi ayb oo min culamaaءi shaaficiya ah ayb naagaha iyaga inay marsadaan yacnii ayb qaar kalena marka waxay yidhaahdeen naagaha madowgu waa u bannaan yahay nimankuusa u bannaanayna kuwaa yidhi laakiin madowgu sidiisaba waa mamnuuc mana bannaano rag iyo dumar labadaba uma bannaano ayb alimaamu الnawowina wuxuu ishaaray uu ku tegey wadahaba alimaamu الnawowiyu ilaa karaahati الsawaadi karaahata taxriimin madowga karaahadiisu waa karaahatu taxriim buu yidhi oo waa xaaraam marka ayb rag iyo dumar waxay noqdaanba ha ahaadaan ayb xaafidku wuxuu yidhi tinta iyo garka wixii ka soo haray madow baa laga dheeraynayaa dabcan cilaan iyo waxaana iyo katamka iyo in la marsadana waa sunno ayb gacmaha iyo lugaha in la cilaamiyo oo cilaan la marsado wuxuu leeyahay falaa yajuusu lirijaali ilaa fi اtadaawii oo naaguhu iyagu inay de gacmaha marsadaan iyo inay marsadaan lugaha iyo waa u bannaan yahay cilaanka laakiin nimanka uma bannaana ilaa daawo inuu u gala ma aha dhulkan marka xijaaj iyo meelahaasna waa waa arkaysaa dad odayaal iyo lugaha cilaan iyo marsanaya iyo gacmaha iyo oo marka iyagu ay gacmaha jeexjeexmeen ama lugaha jeexjeexmay iyo daawo darteed inay marka u marsadaan marka litadaawi waa bannaan tahay laakiin ligayrihi wixii aan daawo iyo waxa aan ahayn ma bannaana raggii uma bannaanaanayo maxaa yeelay naagahay shabbahayaan shayga marka lagu beddelayo cirada waxaa ku soo arooray xadiid abidar oo tirmidi uu wariyey ina axsana maa hayartum bihi shayba alxinna wاlkatam waxa aad cirada ku doorisaan waxaa ugu wanaagsan xinnaha iyo katamka xinnaha marka annaga agteenna macruufuu ka yahay laakiin katamku muxuu yahay isaga wuxuu yidhi wاlkatamu nabaatu biاlyaman katamku waa dhir yaman ka baxdo ayb tukhriju aلsibqa aswada wixii lagu rinjiyeeyo madow ayuu ku soo baxaa yamiilu ilى اlxumrati oo guduud u soo leexsan yani katamku waa nabaad wixii lagu rinjiyeeyo hadday maro tahay iyo hadday tahay yacni tin la mariyaba hadday tahay wixii isaga rinji looga dhigo wuxuu ka dhigaa madow guduud xigeen ah madow guduud xigeen kaasaa marka katamku la yidhaahdaa ayb cilaankuna xinuhuna isagoo guduudow ka dhigaa waaba la ogyaha nacam ayb marka labadan katamku isagu madow baxti ana ma ka dhigaayo madow oo xoogaa guduudkii ku soo dhowdhow oo la fahmi karo oo guduudkii marka uu ku dhowdhow yahay ayuu ka dhigaa kaas marka haddii la marsada dhib male qofku meel dheer marka laga arkaayo waxaa loo moodaa garkiisu ama ama madaxiisu inuu madow yahay ayaa loo malaynaya haddaad ku soo dhowaatidna madow guduud xigeen aba arkaysaan ayb marka laakiin madowga baxtigaa isaga lama ogola abubakar labada waa jamci jiray xinnaha iyo katamka marka laysku daro iyo aad u fiican ayb oo markaas yacni madowgii yacnii aadka u darnaana waa laga baxsanaa waa laga badbaadayaa haddii labadooda midkoodna mar katam la marsado marna xinno keligiis la marsadona laa ba'sa cumar cumar isagu katamka keligiisu marsan jiray ama xinnaha keligiis abuubakarna labadaas isku dari jiray khidaabku marka aduu sunnooyinkiisu inahaas waay ujeedkiisuna waxaa weeyaan in layska ilaaliyo yahuud inaan la shabihin yani garkii iyo ama cirada garka ka soo baxdo ama madax ka soo baxdo la dooriyo la bedelo si marka aan laysugu ekaysanin yahuuddaas ayb qaala xadaanaa muslim bnu ibraahim qaala xadaatnii khibdaةu bintu camrin اlmujaashiciyaةu قال xdثتني cmtي أم الxسن عن جدتها عن عائشة أن هindا بنت cتبة qاaلت waxay tihi ya نبي اللahi نبgi allow bاayicnii ila mubaayaco qaala waxa uu yidhi laa ubaayicuki kula mubaayacoon maayo xatىa تuغayirii intaad ka dooriso kafayki labadaada calaacalood فكأنهmaa فأmu idin dhigan mise كأنهmaa wy كأنaهmaa waxaadba moodaysaa kafaa sabucin dugaag labadiis gacmood oo kale gacmahan marka aadka u kakanaaday oo aadka yanii u qallafsan oo u ekaaday dugaag gacmihiis oo kale ilaa a ka bedesho aniga hayla mubaayaco kula mubaayacoon maayo yidhi marka naagihii inay sunno u tahay oo kale laga fahmaa marka inay gacmihii iyo lugihii iyo waxaas marsadaan xadiidkan laakiin sanadkiisu waa daciif khibda iyo eeddadeed iyo ayeydeedba jahaala ku sugan ayb qaala xadaanaa moxamed bnu muxamedin asuuriy nebiguna calayh sl nakaara nooc nakaaraana waa ka muuqataa maxaa yeele nebigu haween ajnebi ah gacanteeda muu fiirinaan markuu la mubaayacoonayo same isagaa gacantooda marka sida nimankoo kale miy miyuu gacan gelin jiray nima gacan geli jiray xadiidka marka nakaarana waaba ka muuqataa matnigiisa qaala xadaanaa moxamed bnu muxamedin الsuuriyu qaala xadaanaa khaalid bnu cabdiraxmaan qaala xadaanaa muطiicu bnu maymuun can safiyata binti cisma can caaئiشhaةa qaalat awmat imra'aة min waraa'i sitrin awmat imra'aة haweeney baa markaa soo waxay soo aaday oo gacanteedii markaa ay soo ku soo jalleecisay ka soo jalleecisay min waraa'i sitrin xijaab gadaashiis ayay gacanteeda ka soo jalleecisay ayb biyadihaa gacanteeda ayay la soo jalleecday ayb kitaabun kitaab ilaa rasuulillahi sal ll ly slam ayay gacanteeda marka xijaab gadaashiis ayay waxay gacanteeda kala soo jalleecday kitaab ilaa rasuulillahi sal l ly slam nebiga intii ka ah bay usoo ayay u soo jalleecisay faqabada الnabiyu salى اllahu عalayh wali wasalam nebigii waa qabtay yaddahu gacantiisii buu ku qabtay warqaddii faqaala waxa uu yidhi maa adrii ma ogi aniga ayaddu rajulin nin gacantii miya gacantaani am yaddu imra'atin mase naag gacanteed waay qaalad waxay tidhi bal imra'atun haweenay gacanteed qaala waxa uu yidhi low kunti imra'atan haddaad naag ahaan lahayd laqayarti waad doonin lahayd adfaaraki ciddiyahaaga haddaad naag ahaa lahayd ciddiyahaagii baad wax marmarin lahayd oo doorin lahayd yacnii bilxinnaa cillaan baad marin lahayd xadiidkanna isnaadkiisu waa daciifo muطiic ibnu maymuun alcambari ayaa ku jiro dacfi baana ninkaa ku sugan safiyata binti cisma iyada laftirkeedana jahaala ku sugan laakiin haweenku waa u bannaan yahay inay gacmahooda iyo lugahooda iyo xidnay waxaa mariyaan nimanka ayaa laga reebay saysan naagaha u shabihin ilaa litadaawi maahani baabun fii silati shacri tintii xidhiirinteedii xukunkaa caddayntiisii buu u baab yahay hawaanta inay tinteeda tin kale ku xirto ayb ama shay kale ay ku xirto qaala xadaثna cabdالlahi bn maslmة whuwa اlqacnabiyu can maliki can ibni شihaab can xumayd bn cabdالraxmaan annahu samica mucaawiyata bna abi sufyaan ayuu maqlay caama xaja sanadkii uu soo xajiyey wahuwa cala اlmimbari isagoo mimbarka madiine saaran wa tanaawala wuxuu soo qaatay qusatan gabal oo min shacrin tin ah xirmo tin ah ayuu gacanta ku soo qabtay kaanat fii yaddi xarasiyin nin isaga waardiyaalkiisa ahaa gacantiisa ay ku jirtay ayuu ka soo qabtay oo ka soo qaatay yaquulu isagoo dhahayuu maqlay marka mucaawiya yaa ahla almadiinati wa reer madiino ayna culamaa'ukum aawa culimmadiinnii buu yidhi marka ayna culamaa'ukum wuxuu u leeyahay laba arrin wuxuu rabaa marka inay munkarkaas la zuuliyaan culummada ayb ilaa dadku culummada waa maqlaan waxna waa u haayaan ixtiraam taa inuu ka wado waa suurtagal war munkarkan haddaad culummo tihiin munkarkan radiya inuu ka wado ayb ama wejka kale culummadu waxay leeyihiin ayna culamaa'ukum markuu leeyahay nooc waxaa ku jira marka culimmadii laftirkoodiibuu marka ayuu yacni wuxuu leeyahay war maa munkarka reebtaanoo maxaa idinku dhacayo magaaladii rasuulka waxaan munkarkan inuu ka jiro yacni idinkiina aydnan ogayn ama idinkii aydnan ka caajistaan maahan inuu leeyahay marka taqriic inuu u leeyahay ama inuu u leeyahay yanii iyaga inuu kaalmaysanayo labada waa dhici kartaa samictu rasuula marka meel haddii munkarka ka bato iyo xumaantu ka badatana culimmada unbaa mar walba lasoo fiirinoo laleeyahay war culimmadii xaalkoodu waa maxay ayb nacam oo dadkii culimmadii iyagii marka war dadka waxaan ka celiyo munkarkan ha laga reebo iyagaa lasoo fiiriyaa marka ayna culamaa'ukum taasoo kale ay ka dhigan tahay samictu rasuula اllaahi sala اllahu alayh ali wasalam nebigaan maqlay yanhaa isagoo reebayo can mifli haadihi tan oo kale wayaquulu isagoo dhahayaan maqlay innamaa halakad banuu israa'iil reer bani israa'iil waxay halaagsameen xiina ittakhada haadihi nisaa'uhum naagahoodu markay middaan samaysteen waxaan tintan yacnii burukada ah oo ay timahooda ku xidhaan markii ay samaysteen ayay halaagsameen reer bani israa'iil marka idinkiina waa halaagsamaysaan w haddaa waxaan ku socotaan od yeeshaan ayb yahuudda marka mujtamaca yacni tin la xidhiiriyo waxaad mooday inay yihiin mujtamaca ugu badanba ayb oo isticmaalo weliba kuwa wadaadadooda ugu sii daranba ayb kulligood waxaa weeyaan marka ama aqlabkooda naag la qabo oo aan tin buruko u xirnaynba mabaleba ayb marka iyaga dhan marka tin unbay tintooda la xidhiiriyaanay kusii ay ku sii xiraan ayb kuwa waxaana ugu daran weliba oo iyagu xaaqaamyada oo diinka diinta iyo waxaa sheeg sheegto yaa ugu daran marka ummaddan nebigu marka wuxuu leeya waa qoladaa waa ku halaagsameen idinka marka iska ilaaliya xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa inaysan bannaanayn qaala xadaثana axmed bnu xambal wamusadadun qaala xadaثana yaxya can cubaydillaahi qaala xadaanii naaficun can cabdillaahi qaal waa ibnu cumar lacana rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu lacnaday alwaasilata midda tinta xidhiiriso waalmustawsilata midda xidhiirinta dalabto midda xidhiiriso oo iyada isku xidhiiriso ama hayrkeed u xidhiiriso mustawsilana waa midda dhahaysa ha la ii xidhiiriyo tinta ayb tan dalbanaysa iyo midda samaynaysaba waa la lacnaday xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa wasfi in wax lagu lacnadi karo tilmaan oo waxaa la dhihi karaa naagaha timahooda timaha ku xiro waa lacnadan yihiin waa la lacnaday waa cumuum marka wasfi waay laakiin mid mucayana oo tinteeda iyada buruko ku xirtay in la yidhaahdo heblaayo waa malcuunad maxaa yeeley tinteeday tin ku xirtaa ma bannaano marka allacnu calaa wajhi اlwasfi wاlcumuum iyo waxaa kala duwan calaa wajhi الtacyiin maxaa yeele tacyiin waxaa dhici karta lacnadaani inay si kale uga baaqato inay towbad keento iska dhaafto khayr ay ku dambayso baa dhici karta qofkan waa lacnadan yahay macnaheedu waxay tahay naxariis alla waaba ka dheeryahay taasna waxaa adi ogaa kartid maaha laakiin haddaad wasfi wax ku lacnado waa nabad qabtaan dadka beenta sheega waa lacnadan yihiin naagaha timahooda xiriiriya waa lacnadan yihiin sidaa taa inaad joogti amaa bitacyiin lacnadda waa layska ilaaliya xataa kaafir baa ha ahaa gaal mucayanoo magaciisa hebel hebel la yidhaha waa malcuun ma la dhihi karo maxaa yeele inuu islaamo waa dhici kartaa ayb nebiga calayh salaatu wasalaam markuu yidhi kayfa yuflixu qowmun shajuu nebiyahum say u liibaanayaan markii uxud lagu daqray dad nebigoodii dhiig ka keenay say u liibaanayaanoo noloshooda u fiicnaanaysaa yacni kaanoo inuu leeyahay ma liibaanayaanoo kale dadkan markaasaa la yidhi aayaad waxaa soo degay marka laysa laka min almri shay-un aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fa innahum daalimuun adiga marka amarka iyo hanuunka iyo raxmadda iyo sha'nigaaga ma aha iskaga bax sha'nigaas saasaa nebigi lagu yidhi marka hadday inay xamaasaddii kaa badatood qof yani intaad xumaan daran ku aragto aad tidhaahdid ilaahay adiga kuuma dembi dhaafaayo malcuun baa tahay iska ilaali nacam abu hurayra xadiid wuxuu sheegay saxiixa ku sugan nin reer bani israa'iiloo la joogi jiray nin walaalkiisaoo isaguna dembi badnaa kanna oo cibaado badnaa markuu soo admaraba war ilaahay ka cabso waxaan dhaaf buu dhihi jiray maalin baa marka kii xanaaqay markaasuu yidhi abucifta calaya raqiiban war ma anaa la ii kaa soo diray inaa ii ilaaliso dacnii wa rabbii anii rabbi naysu keendaa ii bannay inay rabbigeen dhexdeenna ka bax markaasuu ninkii intaa xamaasadii qaaday oo ninkii la yaabaybu wuxuu yidhi wallaahi laa yakfir allaahu laka ilaahan ku dhaartaye adiga ilaahay kuuma dembi dhaafay markaasuu nebigu sal l slam wuxuu yidhi ilaahay midkaanna waa cadaabay cibaadada badnaay kelmaddaasuu ku ciqaabay kanna waa u dembi dhaafay markaasuu alla yidhi man da ladii yata'allaa calaya anlaa akfira lifulaan aaway ninkii aniga korkayga ku dhaaranayey inaanan hebel u dembi dhaafaynin naxariista ilaahay waxaa adi gacan ku haysata maaha joog bani aadan daciifaa tahay adig haddaad maanta toosan tahay berri adaa laga yaabaa inaa xaalkaagu meel xun galo uu ku dambeeyo waana jiraa dad badanoo noocaasa waa la arkay marka qofku inuu is-ilaaliyo waxaa roon khawaatiimta iyo dadka cawaaqibtooda inuu ilaahay u daayo isagu uu dadka islaaxooda ka shaqeeyo munkarkana ka reebo ayb dadka qaarkood waa arkay intay xamaasadda ka badata dhahayaan kaasaa warkaas inuusan toobad keenayni anaa oge iska dhaaf man daraahu inuu toobad keeni doono oo adiga kaa fiicnaan doono in kale yaa ku ogeysiiye adigaayb marka markaas wuxuu yidhi xadiidka wallaahi laqad takallama bikelimatin aw baqad dunyaahu wa aakhiratahu ninkaasi wuxuu ku hadlay kelmad adduunyadiisii iyo aakhiradiisiiba baabi'isay oo halaajisay adduunkiisiina waa halaagsamay aakhiradiisiina waa ku halaagsantay wallaahi laa yakfiru llaahu laka bis marka carabku iyo waxa la dhahaayo aaduu khatar u yahay xamaasad baa i haysay iyo diinaan aniga u xamaasaysnaayo iyo maya waxa aad dhahayso haddaad diin u xamaasaysan tahay diinka axkaamtiisa ku soco ayb diinka aad u xamaasaysan tahay axkaamtiisa ilaali oo ku soco bii kale meel daran baad aadaysaa ina aaddaa halis u tahay lacana rasuulu llaahi sala اllahu alayh waali wasalam alwaasilata wاlmustawsilata wاlwaashimata washmiga marka waxaa la yidhaahdaa qofku inuu jirhkiisa intuu mudmudo uu ku mudmudo yacnii cirbada iyo waxaa intuu gelgeliyo oo markaa khad lagu shubo oo markaa sawir iyo magac iyo saas loogu qoro korkii oo qofkii marka hadduu gacantiisii sidaas yidhaahdo waxaa ku qoran sawir ama magac iyo waxbaa ku qoran mana ka fuqaayo oo inta jirka la dulduleeliyaa lagu shubay marka sawir ahaan ama magac ahaan inta loo duleeliyaa qad lagu shubay washmi baa la yidhaha marka waxaas nacam gaalada aad ugu badan oo waa yar yahayba qof gaaloo aan washmi lahayn waddammadan carabtana aad baa shaam iyo ciraaq iyo dhulkan maqrib alcarabi waa ku badan yihiin dad waaweynoo waxaa arkaysaa marka halkaas iyo ka waxaysan iyo meelahaas gacmaha iyo sawirro iyo magacyo iyo waxaas uga qorqoran yahay soomaalidu waxaan ma ka nabad qabnaa innaga ayb alxamdu lilah ma badna wax aad u yar waay hadday jiraanna dad aad u yar naadir aan xugun lahayn laakiin dadkan kale laakiin aaduu ugu badan yahay nacam qalla in la helaba qof aan waxaas uusan ku dhignayn ayb maana jahli baan u geynaya in badanoo dadkaas hadda muslimiintaoo meelahaas deggan jahli fara badan baa marka u geynaya masaaridii laftirkeeda waa qabaan ayb washmigu marka kaasaa la idhaahdaa walwaashimata midda jirhkeeda durdurayso iyo walmustawshimata midda dalbanayso قال xدثنا محمد بن عيسى وهو أبو جعفر الطباع وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال xدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن cabداللaahi بن مسعوud waay qaala لacنa الlaahu ilaahay ha lacnado alwaashimaati kuwa isdurduro oo jirhkooda sawirka ku durduro wاlmustawshimaati qaala محaمد wاlwaasilaati kuwa xidhiiriyo وqaala cثmaan cثmaan waxa uu yidhi wاlmutanamisaati kuwa tifo waxay tifayaan waa maxayna baararka sunniyaha kuwa tifo ayb halkaasay marka timahaas baararkay xiirayaan ama waa tifayaan ayb bani aadamka marka waxaa cajiibiyo shaydaankusoo ugu cayaarayaan haddii qofka uu tintaas kore iska xiiro foolxumuu ku soo baxaa waa mandar aad u foolxum waa tintaa ilaahay meeshaa ku sameeyey qurux waay ogow hadduu ninkaa hor yimaado xiiray tinta meeshaas oo eber ay u tahay waa la yaabaysaayb bani aadamkii shaydaankii wuxuu ku dhiirigelinaa foolxumadaas marka meeshii buu xiirayaa tintii markuu xiiro kabacdi haddana foolxumadii waa og yahay qalin buu soo qaadanayaa qad madow halkaasu ku xariiqa qaddaas madow marka uu ku xariiqaayo meeshii baa xoogaa lagu qurxina haddana meeshaada waxaasoo dhan marka waa shaydaan camalkiisu ah isagaa dadka u qurxiyey marka horena saas waaba ku dhaartay وqاaل لأتkذنa miن عibaadika نصيiبا مفروuضا وlaأضiلنهم وlaأمنينهم وlaآamuرنهم فlaيغيرنa خلق الله فlaيbتikuna آdان الأنعاaم وlaآamuرنهم فlaيغيرنa خلق الله waxay markaasi doorinayaan khalqiga alle saasaan faraya oo faraya inay khalqiga alle dooriyaan waxyaabihii marka khalqiga ilaahay lagu doorinayay ka mid tahay midaan ثuma اtafaqaa wاlmutafallijaati kuwa ilkahooda qorqoro almutafallijaat waa ilkihii marka ay qorayaan fanaxay samaysanayaan aan ilaahay markii horeba aan u samaynin ayb ilkihii marka afrikaanka taas aad ugu ibtilaysan afrikadan madmadoow iyo tintu aaday ilkahay ayaguna ku ibtilaysan yihiin ilka qoridda iyo tinxerashada labadaba ku ibtilaysan yihiin markaa iyagu marka tintii bay xiraayaan waxaa laga yaaba marka xarig ama tin kaloo dheer inay la xidhiiriyaan lacagta iyo dhaqaalaha soo galaba waxaa laga yaabaa nus inuu ku baxo tin iyo iyo inuu ku baxo waxaan ilkahan la qoraayo ma fiicnaabuurista alle sideedayba qurux badan tahay ilaahay isaga xigmad ka leh dadkan qaar madoobuu ka dhigay qaar wuxuu ka dhigay caddaan qaar wuxuu ka dhigay maariin qaar tima saas nooc wuxuu u yeelay yacnii bisbis oo iyada dhanba marka saas u seexanaysa qaar tima aafaru u yeelay waxaasoo dhan marka waa khalqi allah waa haadaa khalqullaahi faaruunii maadaa khalaqa aladiina min duuni ayb marka qofku inuu raadiyo yacni qurux uu ka raadiyo tii allana uu quursada ma aha waa dembi weyn ayb wاlmutafallijaati kuwa ilkaha qoro lilxusni u qoro liأjli اlxusni lilxusni marka waxaa laga qaadanayaa qofku waxa uu waxaan u samaynaya hadday tahay qurux raadin xukunkan waa ku jiraa marka lacnada haddii laakiin lilxusni aynan ahayn oo litadaawi ay tahay maalan daawa waxay ku kaliftay in waxaan la sameeyo maalan ilkihii in yacnii la banneeyo si markaas ama wax uun loo sameeyo daawo iyo wax ku dhacay marka hadday daawo oo kale iyo waxaan noqdaan waa bannaan tahay litadaawi lilxusni laakiin maya asal marka ashyaada waxyaabaha ilaahay khalqigiisa in la bedela ma aha keliya waxaa lagu doorin karaa hadday ku timaado jiro qof baa ilaahay maalan wuxuu ku abuuray oo u abuuray isagoo jiran jiradii marka in layska daaweeyey cibaadallaahi tadaawow xadiidkaasaa sheegaya amase wixii jiro ma ahan laakiin ilaahay baaba ku faray inaad doorisid waxaan kaasna waa la yeelaa dee ilaahay baa amarkiisa la qaadanaa oo maxaa ka mida ciraa kaa soo baxday cirada ilaahay baa kaa soo saaray adig iskama keenin iyadoo sidaas tahaa haddana waxaa lagu yidhi beddel ciradan gaduud ka dhig wax kala mari labadaas marka way yaa laga reebaa wixii sharcigu faro iyo wixii litadaawi loo samaynaayo intaas wixii ka soo haro oo khalqi alle la beddelaayo ziino iyo xusni iyo qurux darteed loo beddelaayo ma bannaano almughayiraati ee doorinayeen khalqallaahi ilaahay abuurkiisa caza wajalla fabalaga daalika arrinkaabaa waxaa soo gaartay imra'atan naag bay soo gaartay arrintaas ayaa maqashay min bani asad yuqaalu laha layidhaa ummu yacquub zaada cusmaan wuxuu ku daray kaana taqra'u alqur'aan naag waxay ahayd qur-aanka aad u taqaano u akhriso uma attafaqaa faatathu ibnu mascuud bay u timid faqaalad waxay tidhi balaqanii canka waxaa iga kaa soo gaartay annaka lacanta alwaashimaati waalmustawshimaati inaad lacnaday qaala muxamadun waalwaasilaat ayuu ku daray wa qaala cusmaan waalmutanammisaat uma attafaqaa waalmutafallijaat labadaa marka is waafaqay qaala cusmaanu lilxusni ayuu ku daray almughayiraati khalq اllahi tacaala faqaala wuxuu yidhi markaa ibnu mascuud wamaa lii laa alcanu oo maxaanu lacnadi waayey man lacana rasuulu اllahi salى اllahu alيh ali wasalam qof rasuulkii ilaahay lacnaday aniga maxaanu lacnadi waayey wa huwa fii kitaabi اllaahi ilaahay kitaabkiisana waa ku sugan tahay wa huwa lacnadaasuna fii kitaab illahi ay ku sugan tahay qaalad marka waxay tidhi haweentay laqad qara'tu waan akhriyey maa bayna lowxay almusxafi musxafka labadiisa loox labadiisa gerbad inta ka dhaxaysa waa akhriyey bay tidhi famaa wajadtuhu waxaan aad sheegaysana kuma arkin marka waxay leedahay ibnu mascuud qur-aankii anigu waan akhriyey bilow ilaa dhammaad waxaan aad sheegaysa kuma arkin qur-aankii faqaala wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay lain kunti qara'tihi qara'tiihi haddaad akhrisay laqad wajadtiihi waad heshay haddaad qur-aankiiba akhrisay waad ka heshay yuu yidhi nacam adaan ogeyn marka uma qara'a markaasuu akhriyey wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu wixii nebiga idinla yimaada qaata wuxuu idinka reeba ka hara qaalat innii araa bacda haada calaa imra'atika marka waxay tihi iyada marka aayaddan baa la tusay marka mar haddii nebigu lacnadda ay ka soo aroortay dee nebigaa lacnadaasi noo keenay oo yacnii sheegay oo isagaa noo sheegay in naagta tinta xidhiirisaa in lacnadii ku dhacayso isagii baa sheegay ee isagii waxa uu sheegana in la qaatana qur-aankaa laga helay wama aataakum rasuul wataas qaalad waxay tidhi innii araa bacda haada calaa imra'atika naagtaadaanba ku arkaa waxaanay tihi marka rurukadan iyo waxaan qaala waxa uu yidhi fadkhulii fandurii gal ee fiiri buu fadakhalat way gashay uma kharajad way soo baxday faqaala waxa uu yidhi maa ra'ayti maxaad aragtay wa qaala waxa uu yidhi cumaanu faqaalad waxay tidhi maa ra'aytu ma aanan arkin faqaala wuxuu yidhi low kaana daaliki kaagaasi hadduu ahaan lahaa yani low waqaca daalikii ka dhigantahed arrintaasi hadday dhici lahayd maa kaanat macanaa nalama joogteen waa bixi lahayd waa furi lahaayuu leeyahay hadday waxaasi wada lahayd maceenna ma aysan ahaateenoo nalama joogteen ayb saasuu yidhi marka saxaabada say ugu ad adkaayeen marka amarka iyo nahyiga iyo say marka nahyigana ka joogiddiisay ku ad adkaayeen amarkana fulintiisa ayb iyo say yacni iyo tarbiyaynta ahalkooda iyo ayb iyo in marka qur-aanku macaanidiisu ballaaran tahay oo dad badanoo dhici karta qur-aanku inay yaqaanaan ay kor ka xafidsan yihiin oy akhriyaan habeen iyo maalin akhrinayaan haddana inays axkaamka fahmi waayaan inay dhici karto axkaam fara badan oo qur-aankii ku jirta inay fahmi waayaan laga yaaban marka fiqiga ilaahay isagaa dadka iyo fahamka siiyo qofkii uu siiyana de fadli badan buu siiyey ayb qofkii marka ilaa kalena ilaahay markaa marna ma dulminin ayb imaamu shaaficina sidaanoo kale way u dhacday isaga laftirkiisa ayb nin baa u yimid markaasu wuxuu yidhi yani qur-aanka ma ka keeni kartaa maa taquulu fii muxrimin qatala zumbuuran nin muxrima oo xoon dilay xoon bahalka xoonka la yidhaha dilay xukunkiisa waxa laga rabo qur-aanka ma ka soo saari karta markaasu imaamu shaafici wuxuu yidhi haa waa ka soo saari karaa ayb markaasu wuxuu yidhi qaala allahu tacaala wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu wa qaala rasuulu اllaahi salى اllahu عalayh wali wasalama iqtadow biladayni min bacdi abi bakrin wa cumar alla wuxuu yidhi ma aataakum rasuulu fakhuduuhu nebiga waxuu la yimaada qaata nebigii sidaana la yidhina wuxuu leeyahay abubakar iyo cumar ku dayda cumarna wuxuu leeyahay marka zumbuurka qofka dilo waxa ay waxaasu ku xukumay marka maadaama aan u haayo qowl cumar qur-aan waa u haaya ayuu leeyahay ille cumar in la raaco asalkeeda qur-aankay gelay marka dambe marka fahm dheeruu u lahaa marka nusuusta meel qofka uunan ka filayna laga yaabaa marka inay ka jirta ayb ilaahay culammada allah u naxariis ayb xadiidkan marka isnaadkiisu waa saxiix bukhaari iyo muslimna way wariyeen macnaha marka wasliga iyana wuu sheegayaa qaala xadaana bnu sarx qaala xadaana bnu wahbin can usaamata can abana bni saalix can mujaahid bni jabrin can ibni cabbaasin qaal lucinat alwaasilatu wاlmustawsilatu waa la lacnaday wاlnaamisatu wاlmutanamisatu midda baararka xiiraysa ama tifayso wاlwaashimatu wاlmustawshimatu min hayri daa'in cudur la'aan min hayri daa'in cudur la'aan oo qurux keliyay ka raadinayo cudur hadda ku kalifay ma jiro qaala abu daawuud watafsiiru اlwaasilati allatii tasilu shacra bishacri الnisaa waasilo waxaa weeyaan buu yidhi midda tinteeda tinta naagaha ku xirto isaga marka abu daawuud waxaad mooddaa wuxuu ku qayday marka tinta oo tin kale lagu xiro wax kale in lagu xiro iyo in kale ma sheegin taas suurada marka wuxuu ka bixiya tin tin kale lagu xiray wاlmustawsilatu almacmuulu bihaa midda loo samaynayo oo dalbanayso wاnnaamisatuna allatii midda weeyaan tanqushu اlxaajiba waxay qorqoraysaa oy sarsaraysaa xaajibka baarka ayb xataa turiqahu intay ka yaryarayso wاlmutanamisatuna almacmuulu bihaa midda sidaa dalbayso loo yeelaayo wاlwaashimatuna allatii tajcalu اlkhiilaana midda jirka bambannaan ka yeelayso fii wejhihaa wejigeeda ayay bambanaynaysaa ayb intay bannayso bikuxlin bay ku bannaynaysaa ow midaadin ama qad bay ku shubaysaa wاlmustawshimatuna almacmuulu bihaa qaala xadaanaa moxamed bnu jacfar bni ziyaad qال xadaثna شhريك عن sالم عن سacيid بن jubayr qaala waxa uu yidhi laa ba'sa biاlqaraamili laa ba'sa baas ma leh oo dhib ma leh ayb biاlqaraamili qaraamil marka waxaa la yidhaahdaa yacnii dunta ama suufka iyo xariirta iyo tinta lagu xiro laa ba'sa biاlqaraamili yacni awaantii tinteeda inay ku xirto maro suuf laga sameeyo kale iyo xariir maro yaroo xariira iyo inay madaxa guntiga kore ku xirto oy madaxeedu ka soo ka laalaabiso dhib ma leha yacni halkan marka waxaad mooddaa inuu diidaayo tin tin lagu xiray waayo wasliga un amaa hayru shacar hadday yahay waxa lagu xiray haddii uu yahay waxaan tin ahayn ma soo gelaayo xadiidkan abu daawuudna waa ishaaray waxaana waa ka dabageeyey tafsiirkiisuu ku ishaaray halkan meeshan uu ku fasiray aarkan saciid bnu jubayrna fahmkaasuu ku xoojisana marka oo naagtu marka hadday ku xirto tinta mare ay ku xirtoo kale ama shay qori oo ay ku xirto xariir iyo wax la midoo kale ay ku xirto laa ba'sa qaala abu daawuud kaأnnahu yadhabu waxaadba mooddaa inuu ku tegaayo saciid ilaa ana almanhiya canhu shayga layska reebay shucuuru الnisaa inuu yahay tin naageedoo kale inay ku xirto in layska reebay ay tahay qaala abu daawuud kaana axmedu yaquul imaam axmed wuxuu dhihi jiray alqaraamilu laysa bihi ba'sun goodka iyo marada iyo lagu xidhaa dhib ma laha baas ma lahaas haddaba marka naagta sida looga reebay inay maro ku xirto tinteeda yaa sidoo kale waxaa oo ay tinteeda dheeraysato sida looga reebay ayaa inay xiirtana looga reebay naagta tinteeda inay xiirtana waa manhi oo xadiid marka abari uu warinayo ibnu jariir abari min xadiid ibni cabbaas ayaa wuxuu leeyahay naha nebiyu sala allahu calayh waali wasalama an taxliqa almar'atu ra'saha nebigu wuxuu reebay naagta inay madaxeeda xiirto xiiriddiina waa loo reebay laga reebay dheerayntiina waa laga reebay baabun fii raddi اطiibi marka axkaam badan baa ku jirta meeshan axaadiidtan hadda aan soo sheegno dhan waxay jumhuurkay xujo u tahay oo tinta in lagu xiro wax kale oo tin kale lagu xiro in la reebay xadiidka jaabiraana tilmaamayo zajara rasuulu llahi sal ly slam an tasila almar'atu bishacrihaa shay-an marka waxaa laysku khilaafay ma inay tin ku xirto keliya nahyiga ay ugu dhacaysaa mase xataa hadday wax kale ku xirto waa ku dhacaysaa bacdi ahlilcilmi baa waxay qabaan hadday wax kale ku xirto xataa inay manhi tahay xadiidkaas jaabiroo muslim ayna qabsadeenoo an tasila nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam an tasila almar'atu bishacrihaa shay-an shay-an baa layidhi marka waa cumuum tin iyo kayrkeed waa soo gelaysaa layt ibnu sacad baana ku tegey ayb abu cubayd isagana wuxuu abu cubayda in badanoo fuqahada ka mida wuxuu ka soo guuriyey ana almumtanica min dalika waslu shacri bishacri fuqahada badankood tin tin lagu xiro waayey dhaheen waxa la reebay wa ama idaa wasalat shacrahaa bigayri shacri min khirqatin wagayriha falaa yadkhulu fi اnahyi akaru اlfuqahaa marka saas ka soo guuriyey waana sida abu daawuud ishaareen ayb xadiidkanuu marka xaafid ibnu xajar uu keenay saciid ibnu jubayr aarkiisa laa ba'sa bilqaraamil oo bihi qaala axmedna sidaasuu dhahaya culimmada waxaa ka mida qaar marka iyagu bannaynayaba wasligoo dhanba oo tinta tin in lagu xiraa way bannaan tahay mutlaqanba dhahaya sawaan kaana bishacrin aakhara aw bigayri shacrin ayb idaa kaana bicilmi الzawj waa goorma haddii ninka uu og yahay wa biidinhiina ay tahay qaar baa waxay leeyihin haddii naagta la qabo oo ninkeedu u ogol yahay inay isugu qurxiso waa bannaan tahay laakiin culammada waxay dhaheen wahaadihi alaxaadiiu xujatun calayhi axaadiidtan aan soo sheegnay baabka ayaa iyagu xujo ku ah walidaalika saa darteed marka ma bannaana ninku ha oggolaado ama yuusan u oggolaanin marna ma bannaana tinta intin lagu xiraa ma bannaana sina kuma bannaana mutlaqan inay manhi tahay ayaa raajix ah waxa ay ku xiraysana waxaa loo badan yahay markay tin tahay waa nahyigu hadday wax kale ku xirato tinteeda laa ba'sa shay kale oo laakiin tintii u eg ka warran iyada marka shay kale oo tin naageed u egoo tin masnuuca oo kale yani waxaad mooddaa marka nahyigii cilladiisii iyo wixii marka ka ratibmaayey weli inay qaa'im iska tahay ayb oo naagtan xagga markay socoto waxaan tin lagamaba yaqaana maalan iska naag tinteedii tin ku xidhiirisa un bay noqonaysaa wakhtiyadan dambe marka taasoo kalea badan timaha masnuuca oo la sameeyo ayaa badan tukaamo dhanaa tin keliya u furan banaan timaha ay gadaayaan dhanna waa artifishaal waxaa la leeyahay marka tin naageed oo naag laga soo gooyaa shardi a maya wixii tin u eg oo tin markaasi aan laga sooci karin waa iska tin camal inay ku xirtaa maaha waxaan waa loo ogol yahay laleeya waa wixii aan timba ahaynoo mara iyo wax lamida iyo xariir iyo baalkan yacnii laastikada oo kuusanoo tinta ay naaguhu ku xirtaan iyo waxyaabahaasoo kale baabun fii raddi iibi barafuunka celintiisa xukunka ku soo arooray caddayntiisa udug ayaa qofkii la siiyey inuu iska celiyo ka warran qaala xadaana alxasanu bnu caliyin wahaaruunu bnu cabdillaahi almacnaa ay almacnaa waaxidun أن أbا cبدالرحمن المqري xadثهم عن سacيiد بن أbي أيوب عن عubayd اللh بن أbي جaعفر عن الأعرج عن أbي هuريرةa قاaل qاala رasuul الlahi صلى الlaه عليه ولي وسلم maن curiضa عalayhi طiib udug qofkii loo soo bandhigo falaa yarudahu yuusan iska celinin faإnahu طayiب الriixi maxaa yeelay طiibku caraftiisu waa wanaagsan tahay khaفiiف الmaxmali khaفiifu اlxamli qaadistiisuna waa fududdahay shay ku cuslinaayana maahan waana shay caraf leh ayb markaa nebigu ma radin jirin mana celin jirin diibka iyo barafuunka haddii loo keeno loo hadiyeeyo ayb ee qofku hadduu macno kale ku celiyo laakiin aalkola iyo wax lamidoo kale hadday ka buuxdo oo nisbadiisa aalkoladu ay aad u badan tahay oo kale binaan calaa daalika oo iskaga celiyo kaas dhib maahan baabkan laga hadlaanayb waxaan aalkola lahaynoo uduga caadiga ah markaa aysan ku jirin aalkolada in iska celiso ma fiicna baabun fi اlmarأati taطayabu lilkhuruuji baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi اlmarأati haweenayda taطayabu ay tatatayabu ta'dii ta'dii baa laysku idqaamay liqurbi اlmahraj ayb ama liitixaadi اlmahraj ayb mahrajka isku midan ayb marka haweenta is-udginayso lilkhuruuji liأjli اlkhuruuji bixidda darteed isu udginayso markay baxaysay udug iyo wax ismarinaysaa qaala xadaثanaa musadadu qaala xadaثanaa yaxya qaala akhbaranaa haabit bnu cumaara qaala xadaثanii hunaymu bnu qays can abi muusa can الnabiyi salى اllahu عalيh ali waslama qaal ida istacdarat اlmar'atu haweenayda hadday isudgiso famarat calى اlqowmi qowm ay soo marto korkooda liyajiduu riixahaa nin baa laga wadaa alqowm huna bimacna arijaal yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskhar qowmu min qowmin oo kale waay naagihiina gadaal baa gaar looga sheegay alqowm hunaa arijaal ma liyajiduu say u helaan riixahaa carafteeda fahiya kada wakadaa fahiya iyadu kadaa wakadaa waxaas iyo waxaas waaye naagtaas riwaayaadka qaar baa waxay leeyihin fahiya zaaniyatun zaaniyatun zaaniye waa marka la leeyahay xagga xukunkay zaaniyad ka tahay maaha xagga dembiga iyo waxyaabahaas oo kale inay tahay amaa xagga xukunka waa in la rajmiyo ama dhagaxa ama boqol jeeda lagu dhufto maya kaas maaha isimkii inuu dhacaa laga yaabaa xukunkiina meelo kale ictibaaraad kale uu u maqan yahay waa iska suuragal ayb qaala qowlan shadiidan hadal adag buu yidhi markaan maadaama ay marka raggii shahawaadkoodii kicinayso istusayso oo wixii zinada marka sababta u noqonayay maadaama ay ku jirto ayaa marka yacni waxaa weeyaan bimansilati الzina ayaa marka laga dhigay mubaalaqatan fi الzajri munaawi sidaas uu leeyahay marka marar badan waxaa iska dhici karta marka sababkii iyo musababkii in lagu magacaabo musababkii in sababkii lagu magacaabo iska saas oo kale ayb waxaa laga qaadanaya marka inaysan bannaanayn ayb haweentu marka inay baxdo iyadoo is-udgisay sidaas marka inaysan bannaanayn naagaha marka aan ilaahay ka cabsanin baana sidaas yaa yeelo badana ama kuwa marka jahliga faraha badan uu ku sugan yahay ayb intay marka dharkiina khafiif ka dhigto markaa jirhkeedii la arkaayo qaybo ka midana marka ay kor u qaaddo maradii iyo kabadhaa dheerna qaadato oo barafuunna isku udgiso ayay marka nimankii ag maraysaa marka nimankii markanimanuu isoo eegoo kaleayba noqonaysaa ayb taasi marka nin marka muxuu ku soo eegayaa hadhow marka shahwadii baa meeshaas ka bilaabmayso zinadii marka sababkeed inay iyada noqoto marka ayb marka shaaricuna marka badana asbaabtu waa midicsadaa asbaabta ay wax ku dhacaan sharcigu waa midicsadaa qaacido guud ayaana marka ayuu shaaricu ayaa culummadu marka ay ka fahmeen nusuusta laba qaacidoba marka way tahay qaacida waa sadudaraa'ica qaacidada marka yacni sadudaraa'ica waxyaabaha daraa'icda u ah xumaantoo dhan in layska owdo oo la daboolo nusuus badan baa ku soo aroortay midda kalena waxaa weeyaan sharciga qaacidadiisa alwasaa'ilu lahaa axkaamu اlmaqaasid wasaa'ishan waxay leedahay maqaasidda axkaamtooda ayb waxaan marka hadday zino ku gaarhsiinayaan hadhow marka waxana ay marka zine ay ku gaarsiinayaan qasadkii zinada macnaheeda umbaa loo yeeday khatar waa marka ayb hawaanku marka inay iska ilaaliyaan qaala xadaanaa moxamed bnu kaiir qaala akhbaranaa sufyaan can caasim bni cabdillaahi can cubaydillaahi mowla abi ruhmin ayb can abi hurayrata baabkii horena baabkii hore qoladii culammada ka mid eeday dhehaysay waxaan ka tegey tinta in tin kale tinta in wax kale oo aan tin ahayn lagu xiraa ma bannaana xataa waxa lagu xiraa tin iyo kayrkeedba ha ahaadaan ma bannaana waxyaabaha marka ay xujaysteen waxaa ka mid a xadiidkii muslim oo uu yidhi wanisaa'un kaasiyaatun caariyaatun maa'ilaatun mumiilaatun ru'uusuhunna ka asnimati اlbukhti dad xunxun oo aakhiri zamaanka imaan doonuu nebiga ka hadlaayay wuxuu yidhi naago asturan haddana qaawan dhar waa wataan haddana way qaawayn dhar jilicsan bay wataan ama jirkooda sawiraayo qalloocan qalloocinaayo ru'uusuhunna ka asnimati اlbukhti almaa'ila madaxooda waxaad moodaa buu yidhi marka sidii geel cajameedka kurskiisa oo kale yacnii marka imaamu nawowi wuxuu leeyahay maxay yeelayaan tin badan inay leeyihiin say u muujiyaan ayaa gambada ay wataan iyy waxay la gelinayeen madaxiiba intay kuusaan ayay maro kale intay qaataan bay gelinayaan markaasay maro kor uga sii xirayaan bahalkii taageerka la dhihi jirayoo kale taageer marka macnaheeda tintii baa tin kale lagu taageerayayb min haadihi alxayfiya marka adiladaas marka la fiiriyey ay haystaan marka culummadaas ayb ee waxaan naagtan ay tinteeda ku xoojinaysa tin maahan bay leeyihiin waxaa weeyaan waa mare ay kuuskuustay meesha ay gelisay haddii marka taa la reebay mara iyo kayrkeed waa soo gelayaanay dhahayn marka dalaalo marka dalaalo quwo leh waay dalaaladaa laftirkeeda ayb marka wuxuu leeyahay xadiidkii kale marka xadiid abi hurayra qaala can cubaydillaahi mowla abi ruhmin can abi hurayrata qaal laqiyathu imra'atu naag baa la kulantay abu hurayra wajada minhaa riixa tiibi barafuunka udugiisa ayuu ka dareemay walidaylihaa iyada yacnii waxaa weeyaan faraqeedana icsaarun boor ayuu ka dareemay daylku waa faraqa marada marada ay wadatee ama goonnada ah ama saakada ah faraqeeda hoose wuxuu ka arkay marka boor ayuu ka dareemay yacnii waa mudday soo soconaysay markaasaa faraqyadeedii marka boor iyo waxbaa qabsaday faqaala wuxuu yidhi yaa amata aljabbaar allah jabbaarka ah addoontiisaay ji'ti min almasjid ma masjidkii baad ka timid qaalat nacam bay tidhi haa qaala waxa uu yidhi walahu tadayabti oo ma masaajidkaad udugaan iyo barafuunkaanna isu marisay qaalat nacam qaala innii samictu xibbii kii aan jeclaa waxaan ka maqlay abalqaasim sala اllahu calayhi waaalihi wasalam yaquulu isagoo dhahaya laa tuqbalu lama aqbalo salaatun salaad limra'atin looma aqbala haweeney taطayabad is-udgisay lihaada almasjidi isu soo udgisay xataa tarjica intay ka laabato fataktasila ay qubaysato guslahaa min aljanaabati qubayskeeda janaabada oo kale ayb ilaa ay qubayskeeda janaabadoo kale ka qubaysatay ka laabata lagama aqbalo salaad marka adna waa kana masaajidkii baad isu soo udgisay marka badanaa qof khayr rabo dariiqii khayrkana uu ka owdan yahay uusa waxba ka aqoonin badan yahay qofku marka khayr baan rabaa keliya maahane dariiqi uu khayrku marilaa inuu ogaado waa daruuri naagtan hadda masaajidka iyadu si soo udgisayo waxay is leedahay aad ajar kororsatid laakiin waa kan salaad la'aan bayba ka qaadaysaa ayb xadiidkan marka isnaadkiisu waa xasan xasan ligayrihi weeyaane mutaabacaadii buu leeyahay قال أبو داود الإعسار قبار وبر قال حدثنا النفيلي وسعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن محمد أبو علقمة قال حدثني يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة ناكتي وهو أصابت بخورا أصابت سومر أصيبته بخورا بخور بخوركم مركو حاويان حن إذن كنت لغو شبو دبقاتك markaas unsi waa unsiga naagtii marka unsi soo asiibto unsiga marka ama dharkeeda hadday u dhigto dhar aad naagaha dadkaasa aad u badan waxaa laga yaaba iyadu inaysan barafuuni waxaa soo marsanin laakiin dharkeedii intay unsi geliso aya ay soo xiranaysaa markaasaa jidka markay marayso unsigii baa marka soo carfayawaa midaanoo kale taas laftirkeeda maya oo nebiga sal ll slam wuxuu yidhi walyakhrujna tafilaat iyagoo wato dhar aan udugna lahayn oo aan qurux badnaynon ziino lahayn ha soo baxan masjidka hadday imaanayso iyadoo markaas ha soo baxdo iyadoo basaasan iyadoo aan qurux ziino aysan ka muuqanin ha soo baxdo marka dacowraadka asturkooda iyo wax lagu asturo iyo waxa naagta iyo ziinada naagta asal waxaa u leh dadka ninka qaba iyadaiyo inay aabbaheed iyo walaalaheed iyo waxyaabaha marka u muujisa qaar ka mida ziinahe ziinadeeda sida suuratu nuurba ay tilmaantay ayuma imra'atin asaabat bakhuuran falaa tashhadanna iyaysan xaadirin macnaa annaga macayna alcishaa cishaha iyaysan noo imaanin cisho maxaa haddana loo siilay cisho wakhtigii fidnada shaydaan kastana waa soo baxayaa wax walbo qof walboo qaabdarro rabo shaydaankii laftirkiisii dadkii waxaa laga yaabaa inuu marka xumaantii haddaan lagu jeedin xumaantii sameey inuu is yidhaahdaa dhici karta cishihii wax gaar loogu leeyahay saas ee macnaheedu maahan casirka iyo duhurka oo u soo bixi kartaa iyadoo barafuun barafuun iyo yacni bukhuur iyadoo leh ma laga wado qaala bnu nufayl cishaa alaakhira cishaha dambe wabilahi towfiiq sal allah wslam calaa nabiyina mxamedi wcala ali sahbi